iyo degmada balcad ee gobolka shab wasiirka wasaaradda walbarashada hidaha iyo ani tacliinta sare dowlad goboleedka hiirshabelle maxamed maxamuud cabdulle iyo degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waliba use kushidhi ka iyo iskuul cusub ee la kahananaya doono awlaado ku yar liti sannadood dugsigan ayaa sheegay wasiirka in dhismadiisiiyo sugayeen muddo laakiin hati iyo bilaaween dhismaga dugsigan iyo saas oo kale gacan waliba ayoo sheegana inyo ku helayaan hay-adda save the children walina tilmaamayay in guul in eeta owlaada degmada balcad
waa maalin weyn ay waxay u tahay magaaladan balcad iyo tuulooyinku hareersan waa meeshii ugu horreysay oo xanaanada carruurta ah mashruuc kaamil ah oo da'da yaryarka intaysan iskoolka bilaabin galaaska koowaad in lagu tababaro tababarkaas waxa waaye mid diiniya oo dugsiga qur-aanka loogu macnaha meeshaas loogu dhigayo waxaa ka mida siduu qalinku u qabsan lahaa sidii xoogaha aadaabta loo bari lahaa isagoo diyaarsan siduu fasal koowaad ugu tegi lahaa waa mashruuc weyn oy maalgelinayso hay-adda saf muddaa la raadinayey ilaa toban bilood ah ilaahay wuxuu maanta maaragtay nasiib u siiyey magaaladan balcad buqacdan aan joogno weliba ah oo meel dowladeed ah oo ka mid ah iskuulka imaam nawowi oo ah siddeetan konton lagu dhuftay waa meel carruurta ay ku dheeli karaan waa meel galaasaad laga samayn karo waa meesha ugu weyneyd oo micnuhu dawli ah oo magac dawlada ku timid oo laga furo degmadan balcad marka maamulka heer degmo iyo heerka waxbarashaba maanta aad iyo aad aan ugu faraxsannahay inaan dhigno dhagaxdhagaxaan waxaan rajaynaynaa wakhti ugu dhaqso badan lacagtiisii iyo mashruucii iyo ciddii qaadi lahaydba waa la soo dhameeyey waxaan rabnaa inaad khaasatan degmada waxaan ka codsanaynaa maadaama maamulka hadda nala joogo inay maaragtay hawshaas fududeeyaan wasaaradda waxbarashadane wakiilkeeda halkan u jooga iyo maamulka kaleba inay kormeerka ku badiyaan ilaaliyaan habka naqshadda loo dhigayo iyo xaaladda ay ku sugan yihiin waxaa la rabaa inaad gacanta isha ku haysaan meeshaan waa meel carruur lagu tababarayo habka dhismaha habka dariishadaha maadada la gelinayo inaad gacanta ku haysaan hadday qolada contractiga qaadatay ay ku xadgudbaanne inaad gacanta qaban kartaan dad baa wakiil ka tihiin marka taasaan leeyahay wax kaloo hadda xoog leh oo hadda loogu baahan yahay loogu baahi badan yahay arrinta carruurta wax la qiyaasi kara maaha waa ogtihiin carruurta yaryarka ahoo da'da shanta jir ama lix jirka